allaha u naxariistee waxaa talaadadii shalay lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee gobolka virginia maxamed saalax sayid axmed oo ka mid ahaa jenaraaladii dowladdii hore ee soomaaliya marxuumka ayaa isniintii geeriyooday nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa geeridiisa waxa uu ka wareystay danjire cabdulaahi axmed cadow oo ay muddo isyaqiineen waxaana uu ku nool yahay danjire cabdulaahi axmed cadow gobolka virginia ee dalkan maraykanka general maxamed saalax allah u naxariisto allah u naxariisto wuxuu shalay uu geeriyooday maaragtay muxuu ahaa maanta duurkiiba la aasay wuxuu ku dhintay gobolkan virginia dalka maraykanka maraykanka oo virginia ku dhintay maraykanka ha marka ma sanadihii ugu dambeeyey ma virginia deganaa mise mar dhow ayuu yimi adugu muddo muddo wuxuu deganaa maaragtay maraykan buu deganaa marba meelka deganaa laakiin wax badan wuxuu taga jiray maaragtay soomaaliya oo maadaama uu ahaa jenaraal aada loo yaqaano maaragtay asaga iyo nimanka hada nool oo jenaraal ah ayaa maaragtay muxuu ahaa aan ku kulmi jirnay muxuu ahaa muqdisho soomaaliya bas ku kulmi jirnay marka waxa weeye maaragtay nin aada qiimo dhow xagga militariga iyo soomaliya kulli waa la yaqaanaa magacaas marka la maqlo kulliba yani waa north america soomaaliya wadamo kale waa la garanayaa waayahay marka maxaa lagu xusuustaa jananka allah u naxariiste
adeer waxaa lagu xusuustaa jananka waxa weeye janaradii soomaaliya ugu qiimo badnaa ayuu ka mid ahaa yani aada iyo aad nimankii maaragtay soo soo soo halgamay soo halgamay ayuu ku jiray maaragtay muxuu ahaa ani markaan isbaranay wuxuu ahaa markaas wuxuu ahaa corneel buu ahaa markaas markaan markaa aniga soomaaliyan joogay asagana maaragtay baydhawaa laga soo bedelay markaasaan isbaranay oo hade saan saan hadda u sheegayay xaaskayga ayay maaragtay waxaa ahayn qaraabo ahaayeen maaragtay xagga hooyada iyo qaraabo ka ahaayeen marka wuxuu ahaa nin aad adeer caan buu ahaa janaal maxamed saalax allah u naxariisto waay marka si gaar ah maadaama isku taqaaneen adiga maxaa maxaa ku xasuusataa aniga waxaan ku xusuustaa horta waa waa wuu kafti waa kafti badnaa nin furfuran buu ahaa nina xirana ma ahayn waa kaftan badnaa marka muxuu ahaa inta hadda soomaaliya maraan joogay aniga waa waa waa waa iimid waa is aragnay marka iyo janaro kaloo hadda maaragtay qaar maraykan jooga qaar maaragtay kulli hadda maraykan way joogaan janaradii soomaaliya inta intooda badan marka anigoo maaragtay ku hadlaya magaca familigayga maaragtay muxuu ahaa waxaan u tacsiyeynayaa muxuu ahaa qoyskii uu ka geeriyooday janaal maxamed saalax sida marwade maaragtay uu ka dhintay iyo owlaaddii uu dhalay oo iyagana jiraan iyo qaraabada intooda badan oo badal maraykan iyo jirsi barbar yaan u jacsiinaya
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa danjira cabdulaahi axmed cadow oo ku nool gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo wariyaheena nuur xasan nuur nuur bukhaari uga warramayey geerida allah u naxariistee maxamed saalax sayid axmed